allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa su-aasha jawaabteedu waxa weeye hilibka geelu sida xooga badan ee saxiixa ah waysada waa jebiyaa beerkuna soo hilib geel maaha beerku hilib geel ma yahay mise maaha saambuusuhuna hilibka geelee saambuusaha ku jira yaryarkaa isagana ku darsada hilib ma yahay mise maaha khalaas hilib geel waa hilib geel beer ha noqdo beeryar ha noqdo keliye ha noqdo ee muxuu ahaayey meeluu ku yimaadaba hilib geel waa hilib geel maxaa daliilu ah waxaa daliilu ah xadiidkii nabigeenna sal lla lay waslam jaabir bnu sabura asamura fii saxiixi muslim nebiga sal alla alay wasalam saxaabadu waxay weydiiyeen rasuul allow hilibka adhiga ma ka weysaysanaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ciddii rabtaha ka weysaysato yacni haddaad rabtana ka weyse qaado haddaad rabtana ha ka weyse qaadanna macnaa weysada ma jabinayo waxaa lagu xijiyey midka geela ma ka weysaysanaa nebigu wuxuu uhi sal lla lay slam nacam tawada'uu hilibka geela ka weyse qaata buu nebi ur sal lla lay waslam xadiidkaa fii saxiixi muslim buu ku yaallaa waana madhabka imaamu axmed caleyh raxmat ullah imaamu shaaficina xadiidkan kama qarsoomin laakiin wuxuu yidhi xadiidku hadduu asaxo waa madhabkayga yacni wuxuu ka shakisnaa imaamku xadiidku inuu sugan yahay iyo inuusan sugnayn saas daraaddeed wuxuu ka mid yahay axaadiis uu qaadashadooda ku xidhay sixadooda wuxuu yidhi hadduu asaxo madhabkaygu waa sidaa a'immada madhabka shaaficiga rag ka mido imaamu nawowi ka mid yahay baa waxay yidhaahdeen xadiidku waa asaxay saxiixu muslim buu ku yaallaa hadalka imaamu shaaficina saasuu ahaa madhabka shaafici waa inuu hilibka geelu weysada jabinayo waa marka qowlkiisaas la raaco sidaas daraaddeed hilibka geela meeluu ku yimaada iyo noocyadiisa kala gedisan waxaa xoog badan inuu weysada jabinayo wallahu aclam